asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibyaal habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo ee raadiyaha dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dhigiisa dalka eriteria oo gaaray heshiis is-afgarad oo ku qotomaa iskaashiga labada dowladood madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland oo shaqajoojin ku sameeyey wasiiro lagu eedeeyey kuluglaanshaha celinta diyaaraddii shalay ay la socotay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsanaa arrimaha gurmadka abaaraha oo kulana qaatay ergeyga arrimaha bini-aadanimada iyo macluusha ee boqortooyada ingiriiska madaxweynaha maamulka jubbaland oo maanta aqalka martida ku qaabilay safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya oo booqasho ku tagtay maamulka jubbaland awaamiirta booliiska militariga ee la xiriira dhaca iyo dilalka muqdisho ma u dheg nuglaan doonaan askarta xiran tuutaha warbixin ayaan kaga haynaa iyo qaar ka mid ah bajaajyada magaalada muqdisho aragtiyo kala duwan ka dhiibtay amarka booliiska ay ku soo horgeen oo ah in markaasi bajaajyada ay xaroodaan laba iyo tobanka habeennimo ee saqdhexe
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo talaadaha taariikhdan waxa ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo dhigiisa dalka eriteria ayaa heshiis is-afgarad ah kala sixday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo booqasho rasmi ah oo qaadatay afar maalmood ku joogay waddanka eriteria ayaana dalka dib ugu soo laabtay maanta booqashada madaxweynaha ayaana salka ku heysay xoojinta xiriirka diblomaasiyaed ee labada dal iyo ukurgelidda xaaladda guud ay ku sugan yihiin ciidamada soomaaliyeed ee tababarka u jooga dalkaas eriteria labada madaxweyne ayaana gunaanadkii booqashada ah kala sixday heshiis is-afgarad ah oo taabanaya dhinacyo kala duwan qodobada heshiiska is-afgaradka ee labada dowladood ee kala sixdeenna ayaa ka kooban ama markaas waxay keeneen kow adkeynta xiriirka labada shacab ay ku jiraan qurba joogta labada dal labo xoojinta wadashaqeynta siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed si loo ilaaliyo loona horumariyo danaha labada qaran saddex ballaarinta iskaashiga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyada oo mudnaan gaar ah lana siinayo ganacsiga maalgashiga biyaha beeraha kalluumeysiga caafimaadka iyo waxbarashada afar sar u qaadidda iskaashiga dhinacaha dhaqanka suugaanta cayaaraha iyo sayniska shan adkeynta wadashaqeynta ilaalinta iyo horumarinta deegaanka iyo waxkaqabashada saameynta musiibooyinka dabiiciga ah iyo cudurada faafa lix kor uqaadidda iskaashiga difaaca iyo amniga si loo ilaaliyo baleri nabadda xisloonida iyo amniga qodobka toddobaad waa kan ugu dambeeya in si wajeer ah loogu shaqeeyo horumarinta iskaashiga isdhexgalka dhaqaale iyo xiriir wanaagsan oo ay yeeshaan dalalka geeska afrika dhinaca kale madaxweynaha ayaana intii uu joogay dalka eriteria waxa uu booqday xeryaha iyo tababarada ay ku qaataan ciidamada kala duwan ee dalkaasi jooga isagaoo markaa ugu dambeyntiina booqday magaalada masawa oo ay tababar u joogaan cutubo ka tirsan ciidamada badda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha ayaana dhammaanba qeybaha kala duwan ee ciidamada ku bogaadiyey tababarada adag ay qaateen isagoo sidoo kalena ugu warbixiyey ahamiyadda iyo mudnaanta ee dowladda ay siinayso xoreynta dholalka waxa loogu yeeray argixisada ay heesaan iyo dowrka la filayo in markaasi ciidamadan ay ka qaataan sugidda amniga guud ee dalka markaana madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karash ayaa shaqo joojin waxa uu ka sameeyey wasiiro markaasi lagu eedeeyey kulug lahaanshaha diyaaraddii markaa shalay laga celiyey garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland oo ay la socotay wasiir markaasi gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya markaasna aheyd kusmaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya saacdiyo yaasiin xaaji samatar madaxweyne ku-xigeenka ayaana shaqojoojin ku sameeyey wasiirka duulista hawada iyo wasiirka degedaha puntland kuwaas oo lagu eedeeyey kuluglaanshaha celinta diyaaraddii shalay ee boosaaso wasiirada shaqada laga joojiyay ayaana kale ah xuseen cismaan lugatoor oo ah wasiirka duulista hawada iyo garoomada puntland iyo axmed yaasiin oo ah wasiirka degedaha iyo gaadiidka ee badda ee maamulkaasi puntland dhinacyada ayaana markaasi lagu eedeeyey inay markaa ay ku lug lahaayeen diyaaradda shalay markaasi daysahay gargaar oo loogu talagay dadka reer boosaaso hase yeeshee la sheegay amarkii mid maamulka puntland lagu celiyay diyaaraddaas halkaas oo shaqaaqo culus ay ka dhacday oo ka dhashay dhimashada dhaawac ciidamo ka watirsan maamulka puntland dhinaca kalena haddii aan eegno ereyga gaarka ah ee arrimaha bini-aadanimada u qaabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud cabdiraxmaan cabdishakuur rasame ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay ereyga arrimaha bini-aadanimada ee dalka ingiriiska oo markaa booqasho markaa oo markaa ergeyga arrimaha bini-aadanimada ee macluusha ee boqortooyada ingiriiska xubnaha u k uu hogaaminayay ninka daya oo ahaa ereyga gaarka ee boqortooyada u k u qaabilsan arrimaha bini-aadanimada iyo macluusha ayaana kala hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur rasme oo olaha gurmadka abaaraha ee soomaaliya ergeyga madaxweynaha dowladda u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha iyo bini-aadanimada ayaana dowladda u k iyo xafiisyada arrimaha bini-aadanimada ugu mahad celiyay garab istaaga dowladda soomaaliya iyo markaasi dadkeena tabaaleysan waxaa intaas kadib labada dhinac ee iska wareysteen howlaha socodka waa markaasi howlaha socodka ballamadii hore waxaa ka qabsa wax ka qabsoomay iyo waxyaabaha hadda markaasi la iska kaashan karo ergeyga cabdiraxmaan waa markaasi cabdiraxmaan oo bogaadinaya garab istaaga boqortooyada u k ayaana ugu dambeyntii tilmaamay waxa ku-oolnimada uqarinimadaha arrimaha abaaraha soomaaliya ee boqortooyada u k iyo markaasi hay-adaheeda ay isxaaqaamka ay ugu wadaan soomaaliya si markaasi dhinacyadu lagu kaalmeeyo abaaraha ay sameeyeen dadka soomaaliyeed markaana haddii aan idhanku saaxiib yaalla awaamiirta booliiska iyo militariga ee la xiriirta dhaca iyo dareerka muqdisho ma ma markaasi dhugnaalanayaan markaasi ma u dhugleeyihiin ma u dhugnaalaan doonaan askarta tuutaha xiran ee gudaha magaalada muqdisho dhex socda oo siyaabooyin kala duwan shacabka magaalada muqdisho ay ugu soo cawdeen muddooyinkii lasoo dhaafay hadda warbixintan waxaa ka diyaariyey wareegiga cabdixiid cabdulaahi daahir isniintii shalay booliiska iyo militariga ayaa si isku mid ah uga hadlay dhacdooyinka dhaca iyo dilalka kusoo kordhay magaalada muqdisho afhayeen u hadlay booliska soomaaliya ayaa sheegay in gebi ahaanba magaalada muqdisho wixii ka dambeeyo labiiyo tobanka habeennimo ee saqdhexe laga mamnuucay mootabajaajta wuxuuna afhayeenka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan oo warbaahinta la hadlay carabka ku adkeeyey in tallaabo laga qaadi doono bajaajtii lagu helo in ay shaqayso wixii xilligaas ka dambeeya isagoo tallaabadaas u cuskaday sababo amniga la xiriira nambarla waxaa la mamnuucay habeenkii wixii lix sac ka dambeeya inaysan soco karin mooto bajaaj oo magaalada dhexdeeda aysan ka shaqaysan karin fiidka horena dadka ay adeegtaan wixii intii howlgalka uu socdo habeen madow lix saa wixii ka dambeeya ciddii mooto wadda la arka ayadan inay dimbi tahay ay ku xadgudubtay awaamirtii ka soo baxday laamaha amniga afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in la mamnuucay ciidan aan kuwa booliska ahayn in ay hub ku dhex qaataan xaafadaha magaalada muqdisho
ee askarta ka tirsan ciidamada qalabka sida gebigoodaba waxaa lagu wargelinaya inaysan dhici karin shaksi hubaysan oo darees wata oo dhex wareegi kara magaalada muqdisho gudaheeda ayadoo taliska xoogga dalka soomaaliyeedna uu maanta go'aan ka soo saaray boliiskana iyo laamaha kale amnigooda anoo afkooda ku hadlaayan aan idinku adkaynayno in aysan dhici karin shaksi qori wata oo darees wata inuu habeen madow iyo maalin cadba dhex socdo magaalada muqdisho
dhinaca kale taliyaha ciidanka booliska soomaaliya odawaha yuusuf raage oo isna la hadlay saraakiisha militariga iyo xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in aan la aqbali karin in askari xidhan tuutaha ciidanka dowladda in uu dil iyo dhac ka geysto magaalada muqdisho laga bilaabo maantay ma doonayno askari xoogga dalka soomaaliyeed oo suuqa lugaynaya oo magaalada iyo xaafadaha iyo laamiyada lugaynaya ee darees iyo hub isku wata inaan aragno ma rabno waxaan rabnaa in la xakameeyo waxaan u baahannahay in loo xakameeyo si buuxda gebi ahaanba oy meesha ka baxda haddii ay dhacdo xitaa hadduusan wax dhicin xitaa hadduusan fal gacanta kula jirin waajibaadkan iyo amarkan haddii la bixiyo ee ay gaarto ee uu fuli waayo ee ay dhacdo in suuqa lagu qabto asigoo dareeskii iyo hubkii ku wata magaalada dhexdeeda wuxuu la mid yaha kii wax dhacaya waxay nooga dhigan tahay xeer ilaalintana way joogaan maxkamadda way joogtaa waa u sheegnay waxay nooga dhigan tahay qofkaasu inuu u baxay inuu qayb ka noqdo amni darrada magaalada ka socota booliska iyo milatariga ayaa dembi ka dhigay in magaalada muqdisho gudaheed ay hub ku qaadan karaan ciidamada dowladda marka laga reebo booliska waxayna tallaabooyinkan imaanayaan xilli dhaca iyo dilalka ay ku soo bateen xaafadaha magaalada muqdisho lama oga awaamiirtan ka soo baxday booliska iyo milatariga sida ay dhaqangal u noqon karto iyo sida ay hoos uga dhigi karto dilalka iyo dhaca ku soo batay magaalada muqdisho cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsam wareega cabdixiid cabdulaahi daahir dhinaca kalena qaar ka mid ah baleliyada magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay waxa ay markaas ay la tahay amarka lagu soo rogay ah in laba iyo tobanka habeennimo ee saq dhexe markaa ay gebi ahaanba aysan shaqeynin waryahayaga ah cabdiwahaab cirguji ayaa microfonkala dhex qaaday dalsan isagoo markaasi weydiiyey aragtidooda iyo wax ay ka qabaan laamaha ammaankaaya shalay waxay soo saareen go-aan ah ay labiyo tobanka habeenkii ama lix saacii ka dambeeya aanay shaqayn karin dhammaan wadayaasha gaadiidka muutabajaasa muutabajaasa ayaa ah gaadiidka ugu badan ee muqdisho la isticmaalo go-aankaasi ayaa waxa uu noqday xalay mid hirgalay labiyo tobankii xalayna magaalada muqdisho laguma arkaynin wadooyinkeeda wax gaadiida oo ka shaqaynaya gaadiidka dadweynaha oo ah muutabajaasa oo tan ugu badan ee muqdisho ka shaqaysa ayaa la mamnuucay sababo la xidhiidha ammaanka oo faraha ka baxay haddaba t v-ga dalsan waxa uu kuurgalay siday u arkaan odayaasha muutabajaajleyg bandowga lagu soo rogay labiyo tobanka habeenkii odayaasha muutabajaajta oo codkooda dhiibtay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa niyow xanibaadan laxanib habeenkii ah shaqada maadaama wakhti walbo aan shaqaysan karno maadaama hotaale aan nahay sababto waxa laga yaaba suuqa inuu subaxii ku sii waayo oo habeenkii shaqada ay ku siisaa maxquula ma fahantay waxaan raadiyayna waa hal doolar laba doolar waxaa laga yaaba in macnaha habeenkii la shaqeeyo wax kasta kugu dhici karo bilaadan nahay adaan dhib ku qabsan karaa waalidkaa dhib qabsan karaa walaalahaa dhib qabsan karaa marka inaan la fasaxo oo la yidhaa dhibaato dhibaato macnaha annaga dhibaato ma wadno qofki dhibaato wa ilaha ilaha ujeedo soo maa dowladda ayadaa laga inay qabato qofki dhibaato wado laakiin qofkii shaqaysanayo oo maskiina waxaan ka rabnaa dowladda inay tiraado qofkan waa firii waaye laakiin waqti inay noo qabato aa qalada waa dhawa abow bandoog waa ku faraxsanahay in habeenkii la saaro waayo maalinta inay mootooyinka shaqaystaan waaye habeenkii tuugada iska badan lama kala yaqaan ninka tuugada ah iyo midka daacadka ah marka waa ku faraxsanaa boqol kiiba boqol waana ugu mahad celinaya inay saas sameeyaan xilli hore ummadda iska soo yaado guryooda kala aadaan si ay amniga u helaan ay xasilaanna u dareemaan ay tuugadana u yaraato waxaan u arkaa bandowga ee dowladda soo rogtay in uu yahay mid fiican oo dadka iyo shacabka habeenkii socdo waxaa arkaysaa nin tuug oo iqaad ku dhaayo mana kala taqaanid marka waxaan u arkaa inuu fiican yahay bandowga la soo ogo habeenkii wallaahi ninka cawadi inuu shaqeyn rabo nin muraad kale leh waay anaga maalintii aan ugu filan subaxda salaadda haddaad soo dukato soo shaqayn tagto ilaa iyo maqriibkii alxamdulilah waxaa hesho waa inaan ku faraxdaa
ortarayo habeenkaan in habeenlana shaqeeya ma fahamteen aan waxaan dhihi lahaani oo habeenka kuwa shaqeeya loo fasaxo ilaa kuma darnaada cashuurna waa la qaataa ilaa kuma darnaada maalintii jaam waa ma la shaqayn karo habeenkaana waa wanaagsan sababta habeen jaam ma leh iyo in badanoo riskasta tahay habeenkaas habeenka riskasta tahay oo tugun ku qabayayso aan waxaas leelaabaa in habeen shaqeynaa noo fiican waxaa la yidhi sidee xeego loo xagtaa macnaha ilkuuna u nabad galaan in wax la xeeriyo amarka soo baxay isagoo la qaadanayo in haddana uusan saamayn ku yeelan carwadeennii shaqaalaheennii iyo nolol maalmeedkii ku saabsanaa ee raggan bajaajleyda ah xamaalatada ah mootooyinka deynta ku wada mootadu mooto kasta waxaa laga yaabaa boqolkiiba lixdan iyo shan inay shaqaala wado gelinka hore waxaa iska leh ilaa maalintii shidaal iyo qofka mootada iska lahaa habeenkii shiftiga dambe ilaa lix saac ilaa toddoba saacna waxaa iska leh ninkan muqruqmaalkaa oo maskiinkaa marka meelahaas waa in wax laga xeeriyaa marka waxaan codsanaynaa gudoomiya hadday ahaan lahayd gudoomiyaha gobolka banaadir iyo hogaanka guuda booliska soomaaliyeed annagoo u hoggaansan awaamiirtooda tixgelinaynana magaalada xaaladaheedana la soconna waxaan idinka codsanaynaa inaad barnaamijkaas amarkaas bandowga nooga dhigtaan toddoba saac ilaa toddoba saac iyo labaatan iyo shan daqiiqo inta la kala hadaafayo nin walba xaafaddiisii uu tagaayo wale rag baa waxay degan yihiin kaawogoday abagado dayniila ceelasha biyaha afgooye marka in dadkii waxaa la rabaa ay kala nadaamaan cabdiwahaab cirgujo warbaahinta dalsan muqdisho
warbixintaas waryahayga cabdiwahaab cirguje oo shacabka magaalada muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay ciidamada booliiska markaas gaar ahaan kuwa bajaajleyda go-aanka ay kusoo rogeen oo ah in labaiyo tobanka saaka dhexe ay shaqeeyeen wax bajaaj ah waxaa u dambeysay markaa guud ahaan warkii habeennimo aad kala socoteen raadiyaha dalsin magaalada muqdisho axmed cali maxamed axmed jaaji ayaa farsameynayay nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel